Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa tababar kor loogu qaadayo horumarinta dadka naafada ah ku qabatay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa loo qabtay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaana kuwa maqalka naafada ka ah ee ku dhaqan magaalada Baydhabo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaano iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed qaasim axmed cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha wasiirkeeda iyo shaqaalaheeda oo ha qaban qaabiyey xafladan si un qurux badan mayn mahdan magaane unsom oo iyona ku qeyb qaadatay fangareyowka noo saacidaytay tababarkan may ku horeeyey tartan banooni unaan qobanay dhallinyarada baahida gaarka qabta gaar ahaan dhallinyarada dhagoolada ah sadaberiya dareere ilaa labaatan qof yaa ku qeyb galay ilaa afar kooxood ah aytay afarta kooxood sadaberian dareeray koox kumida yaa qaadi afarta kooxoodna magaalada baydhabo magaaja la wadadeen too ishaa leeraay too samafona leeraay toona buuljadid wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xasan ayaa sheegay in ay ka go-an tahay wasaaradda taageerada dadka baahiyaha gaarka ah qaba
halkii meel ay wax ka dhacaan intaasoo qofaa naafada kusoo biiraysa maalin walbo dhibaatada aaday u badan tahay marka bulshadana waxaa loo baahan yahay kala duwan qof walba meesha usoo jiro naafanimada ma oga inaan xuquuq loo geysanin maanta adigoo caafimaad qabo oo lixdaa lixaad qaba haddaa jiifat biri waxaa kusoo kacaysta ilaaha og marka taas waxay tusaale noo tahay qadarka iyo ku qanacsanaanta ilaahay siduu nooga dhigo qadarkeena marka inta tababarkan socdo runtii wacyigelin badan ayaa heli doontiin macalimiinta iyo dadka wax idin siinaayo ay idin siin doonaan marka idinkana waxaa loo baahan yahay sida aa waqtigiina usoo gelinaysaan oo u imaanaysaan xarunta looga baahan yahay inaa uga faa'iidaystaan tababarka inta uu soconayo hadhowna markii waxyaabaha ka faa'iidaan aada bulshada ula laabataan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dadaal ugu jirta sidii bulshada koonfur galbeed ugu wacyigelin lahayd in ay taageeraan dadka qaba baahiyaha gaarka ah si ay uga qayb galaan horumarinta bulshada ayna meesha ka baxdo takoorka loo geysto dadka qaba baahiyaha gaarka ah